wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyo somalilan ayuu u heliyay gudoomiyaha gobolka salal iyo mas-uuliyiinta kale ee deegaanka hilowle oo kumida deegaanada hooskooyaya degmada zayla ayuu shiidikeen ceelbiyood riige oo laga hirgeliya deegaankaas walibana shiidiko kungubro ku hayaya maamulka gobolka salal gudoomiyaasha degmooyinka xariir iyo zayla iskuduwaha wasaaradda horumarinta kheyraadka biyo somalilan iyo mas-uuliyiin kale shiidikowka kureed iyo weliba ahaanoo kumidee madaxdii iyo odayaalka dhaqanka hadhawaayana ceelkan ayoo tilmaameen bulshada inuu ku faa'iidaysado doonana meeshani mudday oomanayd deegaanku wuxuu maanta uga barakacay maanta barakac baa lagu jiraa haraad ayaa looga barakacay isguulku haraad buu xidhan yahay waxaan aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa horta wasaaradda maanta halkan xasuusatay annagu horta maanta wax naga maqanimo ma jiro biyihii mar haddii halkan bal laga baadhaayo horta maanta basaankaaba noo sakaara annaga insha allah waxaan rajaynaynaa in halkan laga soo saari doono sirweynayaa dawladda tu hoose tu sarabaa dhammaantood waxaan ku soo dhaweynayaa farxad iyo faanfaan way mahadsan yihiin maadaama ayna soo xasuustay dee dawladda caas na soo xasuusatay maanta isbeddelka dawladda cusub aad baan ugu mahadinaynaa gelin bay haraadnayd meeshani alxamdulilah wakhtiga ilaahay qadaray iyo dawladda cusub baan ugu mahadinaynaa insha allahu tacala waa degaan halkaa iskuulkeedu ku yaalo iskuulkeena ka xidhmay biilaan u xidhmay maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay mar haddii ceelkii biyaha halkan looga qodayo alxamdulilah rabbilcaalamiin balna wasiir wasiirku runtii waa ceelkii labaad ee deegaankaa xariirad ka biyo dhow ka dhagax dhigo kii hore uu qodmay insha allah kanna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacala inu isagana qodmi doono waxaa noo nasiib wanaaga oo noo farxada dawladdii hadday ka midho dhalisay boqolkii cishe ugu horreeyey ceelkii hilowle ay ummaddu u haraadnayd dhammaantood raxmaan maxamed cabdilaahi ayaan ugu mahad celinaynaa wasiir waad ku mahadsan tahay ceelkaaad keentay iyo boqolka cisho ead kaga midho dhalinaysiin ceelkaa aad noo keentayna aad iyo aad iyo aad baan kugu mahad celinayna sidanna maanta marka laga shaqeeyo wixii ka dambeeya waa hantidiinna hantidii dawladda ma noqon doonta ee ilaashada hadday dawladdu ay idiin ilaaliso way idinka xumaan doontaa aad baanad mahadsantihiin biyaha aad baa loogu baahnaa waa nolosha asaasiga ah ee aadamiga aad baa loogu baahnaa dawladduna waa dadaalaysaa boqolkii cisho ugu horraysay meelihii kolley ay ka madho dhilanaysaa bay ka mid tahay halkan dadaalkaana inaad sii waddo uunbaan kolley kuugu boorinaynaa aadna waan kaaga mahad celinaynaa wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyo somalilan abuubakar cabdi goo oo ballanqaaday iyo bulshada sii joogtay iyoon helo doonana biyo nadiife oo deegaanada yuruugana yacnoo adigoo dad ooman ilaahay kuu suuro geliyey inaad biyo u geysid oo aad ku riyoonayso oad ku hamiyaysay oo ilaahay riiggii iyo nimankii qodi lahaa tabaruca u qodayeyba aan wada soconno maanta intaa boqolkaa cisho xukuumadda waxqabad iyo wadajir ee uu hoggaaminayo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi uu hoggaaminayo waxaa annagu intaan kaga qayb qaadannay waxay maraysaa soddon iyo saayid ceelal iyo balleeyo iskugu jira kuwa aan ka gaadhsiin weynoo bidhkii ku jira howlo kale ku jira oo riigag iyo ballayeela baa jira socodkani waxaan ku soconnaa hadduu ilaahay ka dhigo osoli riig baan iyadana soo dhagax dhigaynaa berrito riig ay weliba iyagu isku tashadaan